maamulka deegaanka garaacdag iyo culimada ayaa ka dhagax dhigay deegaanka maxad cusub oo lagu baran doono diin iyo maad kaasoo lagu dhisayo iskaashi bulsho waxaa ka qayb galay madasha dhagax dhigga culimaa udiinka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka garaacdag qaar ka mid ah mas-uuliyadda deegaanka ee ka qayb galay madasha dhagax dhigga iyo qaar ka mid ah culimaa udiinka odayaasha dhaqanka deegaanka garaacdag ayaa walaalaha muxsiniinta ka codsaday in ay kasoo qayb qaataan dhismaha maxadka soo qaybgalka ay nagala soo qayb qaaleen shaacinta dhismaha iyo bilowga maxadka diiniga ah ee la rabo in laga yegleelo degmada gar adag kaasoo baahi aad iyo aad loo qabo waa hoy diineed oo la rabo in lagu barto diinta islaamka iyo shareecadeenna in lagu barto waa sadaqa jaariye ah waxaan ugu baaqaynaa bulshada hadday yihiin kuwa reer garadag iyo haddii ay yihiin dadka kale oo khayrka jecelba inay nagala qayb qaataan yegleelidda maxadkaas oo dhismihiisa lagu qiimeeyey siddeedda fasal iyo musqulihiisa iyo daaraddiisa geedhkiisa sagaashan kun laba boqol lixdan iyo shan dollar oo lacag marka la eego deegaankan ku culus ah inaad nagala qayb qaadataan rajeynayna insha allahu cid kasta oo muxsina oo islaama hadday tahay ganacsadayaasha noocay dooraan ha ahaadeen hadday tahay xukuumad iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta hadday tahay dadka deegaanka u dhashay qurbaljoog iyo qolqoljoogba inay arrintaa ka qayb qaataan waa mashruuc khayriyah oo ilaahay subxaana wa tacala wax lagaga doonayo abaalkeedana ilaahay bixinayo inay nagala qayb qaataan baanu aad iyo aad u rajaynaynaa qiimuhuna waa intaa la sheegay sidaa la sheegay insha allaahu guddidii gacanta ku haysay iyo akoonnadii lacagta lagu soo shubayena dib baa laga soo sheegi doonaa saasaanu idinka rajaynaynaa insha allahu inaad si degdega uga soo jawaabtaan waxa aanu shirkan jaraa'id u qabanaynaa maxad la doonayo in laga aasaaso magaalada garadag maxadkaas oo ay degmaduba baahi weyn u qabto oo aanu maxad keliyiba ku oolin sidaa daraaddeed waxaannu ka codsanaynaa cid kasta oo muxsina oo samafalka jecel inay nagala soo qayb qaataan maxadka waxaannu kaloo aanu ka codsanaynaa wasaaradda diinta iyo afqaafta wasiir cabdirasaaq horta marka hore de waa waa waxyaabihii ay wasaaradduba u asaasnayd masaajidada iyo malcaamadaha iyo maxadadu waa shaqadii ay wasaaradduba u asaasnayd wasiir waxaanu ku leenahay marka hore waxaanu codsanay inaanu jecellahay inaad nagaba dulqaado maxadkaba aad adigu aad wasaarad ahaan aad noo dhistaan oo aad naga dulqaadaan haddii taasi ay yar aanay suuroobayn waxaannu jecellahay wixii aad noo heli kartaan iyo wixii aad noo haaban kartaan in aad si dhaqsaa ay wasaaraddu noogu soo caawiso la garteenee maxadka islaam in maxad islaamiya halkan laga laga aasaaso oo laga dhiso waxaanu haddaanu waayeelkii nahay waan la qaadannay waxaanaanu u baahanay annagoo mar kasta waxaa marka koowaad annaga nagu waajiba inaannu annagu bilowno haddaannu nahay deegaankii inaannu dhismaha bilowno ka qayb qaadanno dhammaanta iyo deegaanka iyo degmadu intaa ay xukunto iyo cid kasta oo muxsiniina oo samafalka jecel oo doonaysa inay sadaqad jaariyaa la baxdo waxaan kaloo ugu baaqaynaa iyo hadday qurba joog tahayba waxaannu ka codsanaynaa si karaamo leh oo islaamnimo leh inay arrinkaa xilkiisa nala qaataan oo nala daboolaan oo nala dadaalaan waa sadaqatul jaariya weeye waa arrimihii loo baahnay aan maguuraanka ahaa weeye dhammaan degmadu maamul iyo cuqaal iyo culimo iyo caqli kale iyo saamsi kasta ay yihiin way isku raacsan yihiin arrinkaas way isku raacsan yihiin weyn noo ah oo aad iyo aadan u soo dhowaynaynaa mar kasta waxa weeye baahida diinta waxa weeye waa lagama dhirgo aad bay muhiim u tahay in arrimaha diinta laga shaqeeyo khayraadka sababtoo waa waxa keliya adduunyadani naga raacaya arrimaha khayriga ah ee if iyo akhriba lagu liibaanayo markii culimmadu daristay inay magaaladu weynaatay dad badanina joogo u baahan tahay in waxbarasho diiniya laga helo oo maxada way soo jeedintaasay keeneen waanu la qaadannay